Kalluunka webiga waa kheyraad dabiici ah oo muhiim u ah nolosha dadka. Marka laga hadlayo dhinacyada nafaqada, kalluunka webiga waxa uu hodan ku yahay borotiin, fiitamiino iyo macdano muhiim u ah caafimaadka qofka. Waxa uuna caawiyaa dhimista xanuunada wadnaha, kor u qaadida maskaxda iyo xoojinta lafaha. Si maalinle ah ayaa loo keenaa kabaanka lagu iibiyo kalluunka webiga. Mar aan la kulmay ganacsatada ka shaqeysta iibinta kalluunka ee magaalada Jowhar ayaa iiga warbixisay sida ay uga shaqeystaan.
Run ahaantii xilliga malayga hadda waa xilli oo aad u fiican laakiin xilliyada roobroobka oo kaleentood wuu dhibtamaa malayga. Run ahaantii malayga aad ayaa loo xiiseeyaa hilbaha qaar oo xoolahan wuu ka fiican yahay. runtii haddii aan kaaga hadlo ee, qalabka aan ku shaqayno waa hadda qalab aad iyo aad u yar haddii ay jirto een, hay-ado ama wa- dad oo maalgelin lagu samayn karo oo wax noo qaban karo waa jeclaanahay inay wax noo qabtaan annaga waxaan ka kalluumaysanaa sida hubiga oo kaleentood ama haddii ay baxaan biyo oo xaafa oo webiga oo ka baxo meel galeen oo kaleento intaasaan ka shaqaysanaa wallaahi kalluunka iyo hilibka kalluunka hadda ee dadweynaha xiiseeyaan sida markaas oo caafimaadka hadda oo taamka eh Ah, dadweynaha kalluunka ay xiiseeyaan waayo waa malaria aniga eh, caafimaad daraan hayso waddanka waa waddan iska dayacan daawo ma haysano laakiin kalluunkaasaa daawo ka dhigana cunista malaayga oo daawo u yahay cudurkaas oo malaariyada tiifooga Eh, cudurka oo lafaha galo oo markaas oo tiibida leh oo tiibida lafaha waxbaasaa loo isticmaalaa hadda hadda xilliga lagu jiro hi- malaayga qaali eh, hilibka raqiis ah waa sidaas eh, iyo- waa yaryahay socodkiisaa yar malaayga xoolahana waa xoolo hadda Dhanka kale, Dr. Khaliif oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyey faa'iidooyinka caafimaad ee bulshadu u leeyahay isticmaalka kalluunka webiga.
hilibka waxaa loo qaybiyaa labo hilibka gaduudan iyo hilibka cad hilibka gaduudan waxaa ka mid ah sida hilibka xoolaha sida een, eriga lo-da een, geela aa ka mid ah hilibka cas waxaa ka mid ah malaayga waxaa ka mid ah een, hilibka malaayga ka mid ah hilibka malaayga haddii aan laasinno waxaan ka helnaa een, waxyaabo oo ka mid ah sida caafimaadka uu ku jiro iodinka iodinkaas jirka wuxuu u samaynayaa een, wuxuu anfacayaa een, gooldarka ama een, cudurrada ku dhaca mataqaanaa halkan een, qanjirkan qanjirada marka waxay sameeyaan een, tyrod tyrod glandar la yihahda tayrodkaas wuxuu anfacayaa haddii qofka uu malaayga laasimo malaaygaas wuxuu ka helayaa wax la yidhaahdo iodine ayodhinkaas oo mataqaana ku shaqeeyo tayrodkaas haddii uu daayo maxaa u imaana waay hadduu malaayga inta laasimo haddana uu daayo wuxuu u baahan yahay qofkaas inuu ay- jirkiisa oon helo ama gowtarkaas uu helo ayodhin ayodhinkaas wuxuu ka heli karaa malaayga malaaygaas hadduu laasimo laasimo jirkiisi waxaa kusoo kabmaya ayodhinki ayodhinkaas marka wuxuu ka kaaftoomaa ninkaas ama inuu kaniin cabo ama inuu kaniini laasimo ama mataqaana daawooyin inuu cuno malaayga waxaa si natural ah oo jirkiisa ugu samaysma malaayga ayodhina ku jiro waxaan kaaga jawaabaa midda ah kaneecada kaneecada qofka borotiinkiisa markuu low noqdo jirri walba imaanayso laakiin qofka borotiinkiisa markuu high noqdo jirri walba ku dhacda wuu- jirkiisa waa iska difaacaa Kalluunka webiga ayaa ka mid ah kheyraadka ah oo Ilaahay ku manaystay dalka, waxaana si maalinle ah noloshooda ugu maareeya kumanaan qoys.